subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka subax ee dalsan qodobada ugu door korona waxaa qayb ka noqon doona madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kormeer ugu tegay ciidamo tababara markaasi loo soo xirayay iyo sidoo kale kuwa loo diyaarinayay inay qayb ka noqdaan dagaalka kananka dagaalamayaasha al-shabaab booliska soomaaliya oo amaray ama si deg deg u amray in laga baxo xarunta dabdamiska ciidanka booliska soomaaliyeed si loogu adeego bulshada qaybeeda kala duwan maamulka deegaanka la foole oo deegaanka carbiska ka galo lagu baacsanayo burcad ka dhaca ka geysta kadib cabasho ka timid dadka deegaankaasi maxkamadda raaxfaanka gobolka galgaduud oo xukun ku riday raggii dilay macalinkii dhakhtarkii walaalaha ahaa maamulka puntland oo difaacay xiriirka ay la leeyihiin dalka etoobiya iyagoo sheegay in dowladda soomaaliya aysan awoodu lahayn inay hor istaagto cilaaqaadkooda wararka dibadda warkan aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqon doonta dalalka g n oo cunuqabateen cusub kusoo rogay iiraan kadib weerarka israa'iil iyo maraykanka oo israa'iil ku cadaadinaya inay joojiso weerarka argoosiga ah ee iiraan ay ku qaadi rabto
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo for g blas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subax talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha afraad ee abriil sanadka labada kun afar iyo labaatanka qodobadii ay maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door karoonaa warka iyaga iminkana kusoo dhowaada iyagoo intaa ka faahfaahsan aan ku bilaabnaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kormeer ugu tegay ciidamo tababaro loogu qaadi rabo dalka turkiga iyo kuwo kale oo loo diyaarinayo inay qeyb ka noqdaan dagaalamayaasha al-shabaab dagaalka ka dhanka ah ee markaasi lagula jiro madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kormeerkan ku sameeyey qaar ka mid ah xeryaha iyo sidoo kale dugsiyada tababarada ciidamada xooga dalka markaasi kale ah jenaraal dhegabadan turksom iyo jenaraal daa-uud halkaasoo ay ka ambabaxeen cutubyo ku wajahan furmaha dagaalka ee ciidamo tababaro heerkiisa u sareeyo u aadaya dalka turkiga madaxweynaha oo ciidamadan u jeediya khudbad isugu jirta dardaaran iyo dhiirigelin ayaa ku adkeystay rajada dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay ka qabaan inay dhammaystiraan halgan ka mira dhalka ah ee dalka looga xoreynayo dagaalamayaasha al-shabaab
sharaf iyo waxay noo tahay karaamo maanta inaan idinsoo booqanno idiin imaado adigoo waajibaadkiinna tababarka ku jira waana idinku hambaryaynaynaa waana idinku bogaadinaynaa inaad go'aansateen oo aad doorateen inaad ka mid noqotaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qiime aad iyo aad u sarreeyo iyo go'aan aad iyo aad qaali u ah waaye in wiil soomaali ah waana ku faraxsannahay wiil soomaali ah inuu go'aansado inuu ku biiro ciidanka qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed si uu naftiisu ugu huro dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo dowladnimada dalkiisa intaba aad iyo aad ayay arrintaas arrin qiimi badan ay u tahay runtii qofnimada wax ku qiimi badan waay waxaan rabaa inaan idiin sheego ciidanka xoogga dalka soomaaliya maanta dagaaluu ku jiraa wuxuu dagaal kula jiraa argagixisada shabaab khawaarijtuu dagaal kula jiraa waxaan rabaa inaan idiin sheego oo xaqiiqo ah oo wax la taabo kale ah khawaarijta waa ka adagnahay waa ka tiro badannahay waana ka taya badannahay sannado kooban ka hor khawaarijta waxay nugula dagaalamayeen bila soomaaliya madaxtooyada agteeday nugula dagaalamayeen waxay nugula dagaalamayeen isgoysyada magaalada muqdisho ku yaal dhexdooday nugula dagaalamayeen maantana meeshay nugula dagaalamayaan waad garanaysaan waxay nugula dagaalamayaan ceeldheer waxay nugula dagaalamayaan xaladheere dhul fog aad iyo aad magaalada muqdisho uga fog intaasi waa sii ereyeyna waa daba soconna ayagana way sii cararayeen hadday guulaysan karaan amay adagii way joogi lahaayeen ama carareen inaan ka xoog badannahay waxaa buruuf waa boqolaalkaas kilomitir ee aan ka xagga marinay ayaa caddayn waxay u tahay shabaab inaan ka xoog badannahay ka tiro badannahay ka taya badannahay haddaan nahay ummadda soomaaliyeed iyo dowladdooda sidaas daraaddeed waxaan rabaa waxaa waajibkiinna uu yahay dhammaystir waay geesiyaal hore walaalihiin ah oo jooga iyo kuwa shahiiday oo shuhadda ah ayaa sababay in shabaab laga eriyo bila soomaaliya agteeda sannada ka hor ee la gaarsiiyey meeshaas intaasna u taagnaa dagaalkooda oo sii daba socday kuwii dhintana jannadii firdowsa allah ka waraabiyo kuwa dhaawacaana muxuu ahay allah bogsiyaan leenahay kuwa noolna cimrigooda allah dheereeyo idinka maanta waajibka idin saaran waa dhammaystirka al-shabaab oo insha allahu muddo kooban ku soo dhammaan doona haddii alla yidhaah al-shabaab iyo khawaarij iyo iyo mabaadidooda qalloocan ee xun gabagabay joogtaa
waa tahay dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo la dardaarmayay qaar ka mid ah ciidamada xoogga dalka oo loo diyaarinayay ama u ama bixi doona inay qayb ka noqdaan dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab iyo sidoo kale cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo markaasi laga sagootinayey ama loo sagootinayey tababaro ay kusoo qaadan doonaan dalka turkiga dhanka kale markaan haddii aan eegno booliska soomaaliya ayaa amray in si deg dega looga baxo xarunta dabdamiska ee ciidanka booliska soomaaliyeed si loogu adeego bulshada qeybeeda kala duwan afhayeenka ciidanka xooga afhayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed ayay markaasi ka hadlay arrintaasi waxyaabo kala duwan oo markaasi muhiim ah afhayeenka ayaana tilmaamay in xarunta dabdamiska booliska xarunta ay ku leedahay magaalada muqdisho ay degan yihiin shacab soomaaliyeed shacabkaasna aan looga bixinaynin xarunta in dana gaar ah markaasi lagu qabsado balse ciidanka booliska soomaaliyeed ay doonayaan inay dib usoo celiyaan xarunta dabdamiska si markaasi loo daboolo baahiyaha markaasi ka jira magaalada muqdisho iyo sidoo kale bulshada qeybeeda kala duwan waxa ay markaasi ama waxa uu tilmaamay xaruntaasi ay tahay mid muhiim ah oo la doonayo in tababaro lagu siiyo sidoo kale qalab dhammaystiran oo dabdamis ah la keeno si markaasi baahiyaha jira loo daboolo afhayeenka booliska cabdifataax ayaa waxa uu tilmaamay in markaasi loo baahan yahay in markaasi dadka degan halkaasi ay maqlaan hadalka kaga imaanaya booliska aysan ka dheg adeegin laga doonayo inay si degdega kaga baxaan xaruntaas haa warqadda waxay ka soo baxday taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed xarunta debdemiska booliiska soomaaliyeedna waxay muhiimad weyn ugu fadhisaa bulshada soomaaliyeed in dib loo hoolgeliyana taliska ciidanka booliiska soomaaliyed wuxuu ka soo maray marxalado kala duwan oo ay ka mid tahay in lala hadlo dadka saaxiibada booliiska iyo bulshada soomaaliyeedba loona sheego in ay lagama maarmaan noqoto in debdemis booliiska soomaaliyeed la helo debdemiska mashruucaasi wuxuu u qaybsamay afar qaybood oo laisku raacay laba qaybood waxaa laga rabaa waajib ay ku tahay taliska ciidanka booliiska somaaliyeed inuu fuliyo laba qayboodna waxaa door shariifa ka qaatay saaxiibada ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo bulshada soomaaliyeed labada bulshada soomaaliyeed iyo saaxiibada booliiska ay qaateen waa laba dooroo ah tababarka in yacni dadka debdemiska ka shaqayn doona iyo qaybaha uu noqonaya la tababaro waxaa qaatay saaxiibada booliiska soomaaliyeed in debdemiska qalab loo helo lanagu taageero saaxiibada booliiska soomaaliyeed qaatay ciidanka booliiska soomaaliyeed labada uu doorka ku leeyahay waa mid in la helo goobtii debdemiskii ee laga dhisi lahaa nambar laba in la helo dadkii loo tababari lahaa labadaas inuu ciidanka booliiska soomaaliyeed ka soo baxa ayaa waajib nagu noqotay dee waa waajib muqadas ah dhulka booliiska soomaaliyeed wuu leeyahay debdemis weligeeduu lahaan jiray dadka bulshada soomaaliyeed baahidii u keentay maanta baahi ka weynaa timid oo ah in bulshada soomaaliyeed loogu adeego warka kuturkutaynta ah ee magaalada ka jira ee sheegaya in dad gaara la soo siiya wax ka jira ma leh bulshada goobtaas waxay noqon doontaa oo aan hortooda ka ballan qaadaya goob loogu adeego bulshada soomaaliyeed debdemiska dugsigiisii laga furo oo tababarada qalabkii la dhigo de beesha caalamka iyo dad walba oo ummadda caalamka aan wax weydiisanaa waxay sheegayaan waxay ku leeyihiin qalab walbo lagu siin lahaa haddii aan laguu tababarin laguma siin karo marka si bulshada soomaliyeed ay badbaado u hesho waxaa doorkii shariifka booliiska somaliyed laga rabay oo ahaa in goobtii la helo goobtii waa leenahay debdemiska waaye waa la banaynaa waa la dhisaa dadkana waa dadka ka shaqayn lahaayoo ilaa shan boqol kor u dhaafaya askari oo la tababari doonaana bulshada soomaaliyeed ay ka imaan doonaan taasoo keeni karta in bulshada soomaaliyeed iyo ciidankooda isku duuban khasaarihii dab ee kici lahaa sanadkii saddex jeer iyo afar jeer in ka badana gubasha dhacda magaalada muqdisho oo ay ku burburtaa ay ku dhammaataa lacag soomaaliyeed oo laba bilyan kor u dhaafaysa marka mar walba dab kaco iyadoo loo gurman kara daqiiqad yani daroon yaroo lagu qaado balooni damin karta ayaa meel loo mara lalayahay waxaasoo dhan way dhammaan doonaan taliska ciidanka booliska soomaliya soo afjari doona waxaana la samayn doonaa debdemis quality leh oo sida haddaba projectiga miiska u saaran taliska ciidanka booliska soomaaliya taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeedba
dhanka kalena markaan haddii aan eegno maamulka deegaanka ceelash aan iraada deegaanka la foole oo markaasi ama ayaa dar deegaanka carbiska ka bilaabay howlgallo lagu bacsanayo burcad dhac ka geysata kadib cabasho ka timid bulshada deegaankaasi ibraahim mayow ayaa warkaan halkaas noogu soo diray waxaan ka warramayaa deegaanka carbiska oo ku yaalla duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose maamulka deegaanka lafoole ayaa maanta halkan kaga dhawaaqay howlgal lagu sifaynayo burcadda xilliyada habeenkii ah dhaca ka geysata waxyaha deegaanka lafoole ee gobolka shabeellada hoose waxaana howlgalkan iska kaashanaya ciidamada daraawiishta booliiska soomaaliyeed iyo sidoo kale ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxaana halkaas rasmi ah kaga dhawaaqay maamulka deegaanka lafoole uu hogaaminayay guddoomiyaha deegaanka
maamulka deegaanka lafoole oo ka jawaabaya cawasho uga timid qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanada carbiska saddex buuruud ceelasha biyaha iyo dhammaanba waxyaha deegaanka lafoole ayaa maanta si rasmi a u bilaabay howlgal lagu bacsanayo burcadda xilliyada habeenkii a dhac ka geysata dhammaanba waxyaha deegaanka lafoole howlgalkan maanta waxaa hogaaminayey guddoomiyaha maamulka deegaanka lafoole nuur ibraahim cusmaan nuur jiley ku-xigeenadiisa amniga arrimaha bulshada maaliyadda iyo saraakiisha ciidamada sida taliyaha saldhigga deegaanka iyo sidoo kale taliyaha howlgelinta taliska guutada koowaad ee daraawiishta booliiska soomaaliyeed waxaana howlgalkan maanta lagu bilaabay deegaanka carbiska oo ka mid ah waxyaha deegaanka lafoole ee gobolka shabeellada hoose ugu horreyn odayaasha dhaqanka ayaa sheegay in maamulka degmada ay u gudbiyeen cabasho ay ka qabaan burcad xilliyada habeenkii dhac ka geysata deegaanadooda iyagoona sheegay in maamulka degmada ay ku raacsan yihiin wax walba oo ka yimaada howlgalkan waxaan ka cabanaynaa toogo oo masaajidka aan ka aadi waynay guryaheenni awal moobeeladii dhallinyarada bananka ugu qaadan jiray haddana guryihii in lasku soo dhacday moobeeladii iyo gabdhihii oo cilaasaas in wixii o dhammaa la wada qaata dharkii la aruursado dhibaata aan koobmaynin naloo geysta dadkii dhallinyarada ahda la jirdi leh lagu qaraaca qori liifkiis lagu qaraaco la jugdhowa dhibaatadaasaan qabnaa cabashadaasaan nahay waxaan idin lahaa sheegaynaa naag haddii ilaahay yidhaahdo ninkii qaba asaa la rabaa inuu dhaqo maamulka meesha ka jira waxaan ka codsanaynaa inuu haddii ilaahay yidhaahdo oo tuugadaa deegaankan dhibtay inuu gacan bira ku qabtaan ka rabnaa hadduuna qaba karna gacanaha ka taago haddii ilahay yidhaahdo unkoo shacbaan iyo qori qaadanaa iska celayni laanta buura haddaa taqaanid iyo inta u dhaxayso meesha la yidhaha marjiska habeenkii dadka korontaa u dhigta leerkana shida ma karaan cabsiday qabsaaan awgeed masjidadii aadi ma karaan maamulka daas horesan muxuu yidhi odaasho inka oo inka u geed fadhiya u maahin ma dhalin nalama dhalan maamulkiiow annagu maanta wixii ka dambeeyo iyo hay-adaha amniga tagniyo meeshaan lagu dhaca idinkaa maxkamad idinkula fuulayna halki tagnaa la qaato tuug u dacweynayne hay-adaha amniga dadka mas-uuliyiintaan u dacweyn doonaa hadduu ilaaha yidhaa adeer nuunihiin waalid nuu maahin naga qabta
tuugadii oo carbisku soo badatay abraaca jiinka inay kufsadaan dadka ay dhibaateeyaan amniga ka yimid degmada afgooye iyo kuwa ka yimid ceelasha biyaha waxaan ka codsanaynaa cabashadayna waxay tahay dadka deegaanka oo dhibaato xoog looga yahay inay wax ka qabtaan annagoo shacabe ayaan maanta ka hadlaya anigoo ku sugan deegaanka cabdis guddoomiyaha maamulka deegaanka lafoole nuur ibraahim cusmaan nuur jiley ayaa sheegay in dhammaanba saraakiisha laamaha amniga ay amaamiir buuxda u qabaan in tallaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadaan cid walba oo ku xadgudubta nafta iyo maalka bulshada ku nool dhammaanba waxyaha deegaanka lafoole laga bilaabo maanta laamaha amniga waxaan farayaa gacanbira inay ku qabtaan saacaddaas laga bilaabo halkan aan taagannaha howlgalku wuxuu ka bilaabanaa carbiskaan joognaa meesha la yidhahda aadan waalow oo runtii caqabado badan laga soo sheegay ilaa markaska sidaasi la mida xaafadda taleex xaalad inaba aan caadihayna laga soo sheegay
waa tahay dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan warka subax ee raadiyaha dalsan markan akhbaaraadka dibadda dalalka g seben ayaa cunuqabateyn cusub kusoo rogay dalka iiraan kadib weerarkii israa'iil ay ku qaadeen kooxda dalalka la isku yiraahdo g seben ayaa diyaarinaya cunuqabateyn cusub oo lagu soo rogo barnaamijka gantaalaha iiraan aqalka cad ayaa sheegay kadib kulan uu markaasi madaxda dalalkaasi la yeesheen qadka tooska ah ee taleefonka si ay ugula tashtaan jawaabta diblomaasiyadeed ee weerarka iiraan ee ku qaaday israa'iil ayaa waxaa markaasi dunida inteeda badan waxay garab istaag u muujiyeen israa'iil ayaa lagu yidhi afhayeenka amuu yidhi afhayeenka amniga qaranka ee mareykanka john kirby isagoo markaasi saxufiyiinta la hadleeyay j n oo ka kooban mareykanka jabaan jarmalka boqortooyada ingiriiska faransiiska canada iyo talyaaniga midooda yurub wuxuu kaloo ka qeyb qaataa la tashigiisa hogaamiyaasha j ayaa si kulalo cambaareeyey weerarka tooska ah ee iiraan ee aan hore loo arag ee ka dhanka ah israa'iil kadib bayaan ay si wada jira ay u soo saareen warkii subax oo aad ka guud ahaan waa nageynta warkiisu waxa aad ka dhegeysateen ee ka dhegeysaneyseen raadiyo dalsa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel